إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah mid kamid a taliyayaashii ugu sarreeyay ciidamada dowladda federaalk ee gobolka gedo ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada beled xaawo sarkaal horey si gardarraha ugu dilay nin mujaahid ah ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho dagaal lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe dagaal ayaa maanta ciidamada kenya waxaa lagula beegsaday deegaan hoostaga gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya ay haysato xilli shalay isla deegaan hoostaga gaarisa sidaan oo kale kenyaatigu kamiin ay ugula kulmeen howlgal askari lagu dilayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka yurkud waxaa weeraro lagu qaaday dhowr saldhig oo ciidamada dowladda federaalk ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku kala leeyihiin muqdisho shabeellaha hoose iyo baay milatariga xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dagaal ku qaaday kenyaatiga heesta deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose munaasabad lagu furayay xalqo tajwiidka qur-aanka kariimka ah looga saxayo macalimiinta degmada xudur ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmadaas haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayad islaamiga ah ee gado ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey hadiyado kala duwan shacabkan ka qaxin magaalada laascaanood ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo duqeynta ku socota magaaladana ay sii siyaaday inta uu qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن mid kamid a taliyayaashii ugu sarreeyey ee ciidamada dowladda federaalk ee gobolka gedo ayaa maanta lagu dilay magaalada beled xaawo geesta kalena sarkaal horey si gardarraha u dilay nin mujaahid ah ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho wararka iyo war kaleo la xiriiray askari yurkud lagu dilay waxaa inoo faahfaahinaya cabdisamad cabdulaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta oo sabti ah ciidamadeeda waxa ay howlgallo kala duwanna way ka fuliyeen gobolada banaadir iyo gadow ku khaarijiyeen saraakiil xilal sarsare ka hayay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo caqabad ku ahaa waddada jihaadka ah oo ay hayaan mujaahidiinta howlgalka koowaad oo ahaa mid si adah loo soo qorsheeyay ayay mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gobolka gado ee koonfur galbeed soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaa ku waramayay in rag ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay saaka ay gudaha degmadaasi ka fuliyeen howlgal fariihda oo lagu khaarijiyey taliyihii guutada sideed iyo labaatanaad ee ciidanka dowladda federaalka taliyaha la dilay oo la oran jiray maxamed awees ayaa waayihii dambe ku hulanaa abaabulka maleeshiyaad loo diyaarinayay inay weeraro ku qaadaan deegaanada ay ka tiliso xarkada shabaabul mujaahidiin islamarkaana lagu dhaqo shareecada islaamka madaxda iyo siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa baraha internetka soo dhigay tacsi iyo baroor ku aadan sargaalkan sare ee saakay lagu dilay gobolka gado dhanka kale howlgal fariid ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka banaadir ka fuliyeen magaalada muqdisho waxay ku khaarijiyeen sargaal sare oo isna ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka sargaalka la toogtay oo ka mid ahaa qaybta booliiska dowladda federaalk ayaa lagu magacaabi jiray bili cardoof colaad caad wuxuuna ku magac dheeraa canjeex rag ka tirsan amniyaadka al-shabaab ayaa sargaalkan ku khaarijiyay howlgal gaara oo ay ka fuliyeen degmada hodan ee gobolka banaadir iyagoona horey uga sii qaatay bastoolad uu ku hubaysnaa war kooban oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in sargaalkan uu horey u dilay mujaahid ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana uu dhaawacay mid kale wuxuu sidoo kale horey u dilay gabar ka mid a haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho mujaahidiintu muddo ayay sargaalkan ku daba jireen maanta iyuu allah u suurageliyey inay dilaan ayaa lagu sii daray warkii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dilka saraakiishan ayaa imaanaya iyadoo lix iyo tobankii februaayo oo daraad aheyd ay ciidamada mujaahidiinta bartanka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ku khaarijiyeen sargaal kale oo isna lagu magacaabi jiray mukhtaar cariif sargaalkaas ayaa ka mid ahaa ciidankii uu hogaamin jiray shariif sheekh axmed dhanka kale haddaynu ku noqonno gobolka gado howlgal qorshaysanna way ciidamada mujaahidiinta saacadii lasoo dhaafay ka fuliyeen deegaanka yurkud waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasi oo lagu magacaabi jiray jacfar sheekh isxaaq xasan askarigan ayaa waxay mujaahidiintu ka gadaal markii ay dileen ka furteen qorigii boosha uu ku hubaysnaa ila deegaanka ayaa ku waramay in askariga ay mujaahidiinta yurkud ku dileen uu ahaa askari dadka musaafiriinta ah ku dhibi jiray goob isbaara ah oo halkaas u talay ciidamada la shaqeeya xabashida dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa waxa ay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ugu yaraantii laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk ayaa halkaa la xaqiijiyey in lagu dilay wararku waxay sheegayeen inay jiraan askar kale oo ka tirsan dowladda federaalk ah oo dagaalka ku dhaawacmay dhowaana ay ahayd markii deegaanka ceelbacad oo ay ceel cali axmed daris yihiin lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalk ah iyadoo la dilay ugu yaraantii shan iyo afartan askari kuwo kalena lagu dhaawacay hubna laga furtay arrintaasi waxay sii kordhisay cabsida ay walba qabeen ciidamada dowladda federaalk ah ee shabeellaha dhexe ku sugan dagaal ayaa maanta ciidamada kenya waxaa lagula beegsaday deegaan hoostaga gaarisa oo ka mid ahaa dhulka muslimiinta ee kenya ay haysato ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa agagaarka xerada ciidanka ee xayley ee duleedka gaarisa kamiin ugu dhigeen askar kenyaati ah oo lugeynayay khasaare kala duwan ayaana soo gaaray ciidamada kenyaatiga ah sida wararka aan ku helayno geesta kale shalay ayaa dagaal waxaa lala beegsaday ciidamo kenyaati ah oo marayay isla deegaan hoostaga gaarisa warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir bay iyo shabeellada hoose iyagoo sidoo kale gobolka gaarisa khasaare ku gaarsiiyey kenyaatiga haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfa dheerihi kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka dagaal ku qaadeen xere ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada qansax dheere ee gobolka baay weerarka ayaa si gaara kaga dhacay xere ciidamadaasi ay ku lahaayeen halka loo yaqaano ceel mashruux dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaallo kala duwan ku qaadeen fariisamayaal ciidamada dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen degmada afgooye fariisamayaasha sida gaarka loo weeraray islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaa ka mid ah halka loo yaqaano munkayga iyo sidoo kale haanta dheer kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar dhabagal iyo qarax isugu jira u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa kenya kuwaas oo ku socdaalaya duleedka magaalada gaarisa waxaana gaaray khasaarooyin kala duwan ciidamada kenyaatiga oo ka soo baxay xere ciidan oo lagu magacaabo xayley oo ku taala duleedka magaalada gaarisa ayaa waxaa waddada u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha horudhaca ah ayaa sheegaya in laga gubay laba booyadood oo shidaal waday halka uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay saddex maalin ka hor ayay ahayd markii isla weerar ka dhacay gobolka gaarisa khasaare badan lagu gaarsiiyey dowladda kenya dagaal ka dhacay waddada isku xirta degmada dhadhaab iyo magaalada gaarisa ayaa kenya looga dilay saddex askari halka looga burburiyey gaari kooyal ah weerarkaasna waxaa fuliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sidoo kale kenyaatiga uga furtay laba qori kenya oo sanadkii laba kun koob iyo tobankii duulaan kusoo gashay gudaha soomaaliya ayaa hadda guranaysa natiijada qaraar ee ka dhalatay weerarkeeda kadib markii guutooyin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ka bilaabeen dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya taas oo kenya dhabarjab ku noqotay halka muslimiintii gumaysiga kenya ku jirana ay aada u soo dhoweeyeen howlgallada kenyaatiga lagu beegsanayo munaasabad lagu furayey xalqad tajwiidka qur-aanka kariimka looga saxayo maclimiinta degmada xudur ayaa waxaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmadaas cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya munaasabadda oo ahayd mid heer sare ayaa lagu furayey xalqada tajwiidka qur-aanka kariimka taas oo uu soo diyaariyey maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool halka ay ka dhacaysay munaasabadda waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada bakool culimo malaaqyo iyo macalimiintii loo furayey xalqada in ka badan soddon ka mida macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanada hoostaga degmada xudur ayaa ka faa'iidaystay xalqadan oo socon doonta muddo lix bilood ah mid ka mid a macalimiinta tajwiidka ka saxeeyey macalimiinta deegaanada hoostaga degmada xudur ayaa goobta ka aqriyay aayado qur'aan ah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون qaar ka mid ah malaaqyada walaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo dhoweeyey furitaanka xalqadan iyagoona ugu baaqayay macalimiinta inay ka faa'iidaystaan may kale insha allahu dirdaaramaane ee sabr saataba bay buu ahaa sheekha ee dirdaaramaay oo kalu yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu ya anoo sabarka insha shal qaadana sabra dirdaaramaana sabarka tana in kuljeede ee macalimiinta indilaaka kuusi mise ardaydi kale indilaaka kuusi aan laha ini eelan sabr sabarka anuu khatar ay ee hanuma daaraan ay gareeri sabarka lan waa hay magaalo sabarka ahadiisa in badan lagu kuusi wal shal qaadi marka lamki hatta wal inta la kabara mayle isu niyeysadee kashoobow kale ma niyeysadaayo in ilaahay dartiis qur-aanka an suubi ikhlaas an suubi mutaabacada nabo calayhi salaatu wasalam sidii han akhriyaaye lan akhri haliifsaarnaay nabo calayhi salaatu wasalam qur-aanka akhriyaaye sidii isu hali jiljilshe mahayna madaadu tajwiidka akhriyowka xadiidka badhika nabo calayhi salaatu wasalam ha ka akhriyaaye marka tiiba madan salafkii ba la haningnagay giraadiisna haningnagay sunnadiina haningnagay ka dhagankii la haningnagay may kale la dardaarmay ardaydii isiignisada maalinkii amay siingaalee halagadan aman allaal amantii ha gebagabaabto oo unuun ilaahayna sheeno ilaahay isiigna siin suurigeliye helligii olata halagada gebagabaabti hebel may baradya siingaal hebel waqtijay dhumay ambanhayna waqtijay maylerhay waaga fiya siingaal tagyadaa ka talagalaasan lamadun walaad iyo lamaadinka talagalaasan halagada saasaa ku furanta xalqadan ayaa qayb ka ah xalqaadka tajwiidka qur-aanka ee loo qabto mucalimiinta dugsiyada qur-aanka ee ka furan degmooyinka wilaayada bakool waxaan xalqadan ka horeysay mid kale oo ka furan deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur horey waxaa loogu soo gebagabeeyey macalimiinta degmada tayaglow kuwaasi wax badan ka faa'iidaystay qur-aanka kariimka haween ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee walaayada islaamiga ah ee gado ayaa mujaahidiinta waxay ku wareejiyeen hadiyado kala duwan maxamed ciise ayaa warkan inoo haya deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga hegedu waxaa ka dhacday munaasabad heer sare ah oo haweenka ku nool deegaankaas hadiyada ku wareejinayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore munaasabadan waxaa ka soo qayb galay culimo salaadiin iyo waxgaradka deegaanka haweenka ayaa soo bandhigay hadiyada kala duwan oo ay uga talagaleen mujaahidiinta oo ay ka mid yihiin timirta buskudka booshashka caagaha galaysan baco iyo dhar qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa soo dhoweeyey hadiidaha ay bixinayeen haweenka maalkan aad bixiteen ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbaba meeshuu ka keenay allaha subxaanahu wa tacaala ha u geliya miisaankiisa xasanaad bedel khayr qaba maalkan aad bixiteen allah idinku siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryanay shareecadiisa inuu alla noo hirgeli ilaw shareecadaada noo hirgeli ilaahu kitaabkaaga noo hirgeli dicihii la goglan lahaa ama haddii roob imaad la geli lahaa waxaa noo muuqda booshkii rasaasta la gashan lahaa maasha allah buskudkii la cuni lahaa isagana iska bisil cimaamadihii wiilasha barakada badan oo jihaadka ku jiro oy xihan lahaayeen oo abaal ay u yeelan lahaayeen waxaa noo muuqda shoobinadii ay isku carfin lahaayeen markay gaalada soo laayaan urkooda iyo qurunkooda ay isaga carfin lahaayeen qalab fara badan marna lama soo koobi karo meeshan kuma soo koobi karno kadib qaar ka mid ah haweenka hadiidaha bixinayey ayaa sharaxay sababta ay u bixinayeen guddaha muslimaadka waxaa laga rabaa jihaadkan maanta inta cid ka jirta ma lahan naf iyo maalba inay ku bixiyaan sideeda kale meesha waxaan kala hadlayaa ragga qaacidiinta oo maanta intu ilaahay jihaadkiisa iyo camalkiisa ka fadhiisiyo kitaabka ilaahay difaaciisa waxaa idin leeyahay haddii aad diidaan jihaadkan oo maanta u kiciyeysaan waxaa idin yaal xadiiska nabigeena sala allahu calayhi wasalam man lam yaqdu qofkaan duulin aw yo jihad aan diyaarin qaadiyan mid duulaya aw yo khalifaan looga dimarin qaadiyan nin duulay fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr ooga dabamaray asaabu waxaa asiibayso biqaaricatin ay musiibatin musiiba ayaa asiibayso qabla yowma alqiyaamati maalinta qiyaama intaan la gaarin koor waxaa kaloo leeyahay gabdhaha muslimaadka jihaadkan maanta inaad u istaagtaan ayaa la idinka rabaa waxaa noo yaalo annagoo ku daysanayna xadiiska nabigeena sala allahu calayhi wasalam jaahid almushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin mug leh ka qaata halganka ka dhanka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka iyagoona mujaahidiinta u hadiideeya saanadaha ciidan ee kala duwan shacabka aan ka qaxin magaalada laascaanood ayaa wajahaya xaalad adag iyadoo duqaynta ku socota magaalada ay sii saa'iday mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool oo weli halkoodii kasii socdaa ayaa waxay sababeen inay dhibaato naf iyo maal leh kasoo gaarto dadkii shacabka ahaa ee deganaa magaalada duqaymaha joogtada ah ee magaalada kusoo hoobanaya saacad weliba ayaa sababay inay dadkii deganaa badankood magaalada ka barakacaan islamarkaana ay meesha ka baxaan adeegyadii bulshada ee lagama maarmaanka ahaa arrintaas waxay culays horleh ku keentay dad yar oo ku haray magaalada kuwaasoo meel ay uga baxaan iyo qaab ay u baxaan waayey saasoo ay tahayna aan nabadgelyo ku haysan guryahooda oo ay madaafiicdu ka soo duldhacayso qaar ka mid ah dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya inay wajahayaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay inay laayihiin waxyaabihii asaasiga ahaa ee uu qofku u baahnaa sida cuntada biyaha caafimaadka iyo wixii la mid ah
waxaan ahay dadkii huraada yaalay ee ku jiray waxaan ahay maxay haytooy waxaan caruur baan haystaa caruurta aan haysta waxa weeyaan dadkii magaalada gobaanka ku qabsaday baan ahay markii dambena waxaan ka saarana waan waayey meelaan uga baxana waan garan waayey ma laha biyo ma laha caafimaad ma laha nabadgelyo ma laha haddii aad dibadda u baxdid waxaad ka baqaysaa inay ku qaadato dad guriga joogtid waxaad ka baqaysaa in mafax kugu dhaco ama kugu mid kalaba kugu dhacdo cunta ma taalo adeeg ma yaalo waxaan furani ma jiro biyo ma jiraan haddaanu dibadda u baxno meela wax ka soo qaadato male meela wax ka soo iibsato male guri aad gasho male xaaladdu waa xaalatu xaal ilaahay unbaa ka wax ilaahay keenawaya alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaa nooga daran iyo meel waxaweye aanu ku gabanno ama fadhiisano gurigeedlaya haddaad istiraahid gal waxaad ka baqaysaa in mafax kugu dhaco banaanka waxaad ka baqaysaa inay kugu dhacdo dee meel loo baxo oo ilaahay un meel noo saarmaya meel loo baxo male qaar kale oo ka mid ah oo iyaguna dhibaatada dhinacooda ka dareemaya ayaa waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay dadkii markii horeba magaalada de waxaweeye se nolol maalmeed ka raadsan jiray aada joogtaana dhibaato badan baa haysato adeegii iyo waxaasoo dhan ma jiraan meel wax ka iibsaana ma jiro magaalada wax kala xidhan tahay dhammaanteed waxaa kaloo jira waxaa jira dad koonfurta ka yimid magaalada degdeganaa oo dadkii adoodooda barakac ku ahaa kuwaas kuwaasna dhibaatada ugu daran baa soo gaadhay oo iyana waxay dhibaato badan oo maagsan baa soo gaadhay dadkaas barkaceen bay meelaha la aadeen qaarkood guryaha iskaga jiraan oo ayduma caawiso dhibaato badan baa haysata dadkan sivilianka shacabka dhaawac badan baa kasoo gaaray waxyaalada dadka ay soo gaaray iyagaa badan yihiin marka waxaa odhan karaa guud ahaan markaan soo qabo waxaa la arkeen oo ay ugu daran tahay dadka jilicsan ee barakacay ee magaalada ka barakacay ee dowladada magaalada jooga iyo magaaladiiyo xidhan oo gebi ahaan biinta joogtaa meel wax ka meel ka adeegsatoon aan lahayn magaalada laascaanood ayaa waxaa weli ka socda dagaallo u dhexeeya ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka kuwaasoo weji cusub yeelanaya maalinba maalinta ka dambaysa warkii horgeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duurnimadan waa inaga inta